barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaab soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka efyimada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayga internetka ee v o a somaly com
door wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa isniin lixda bisha agost sanadkana waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyaro magaalada laascaanood oo tababara dawaarka ah ku siiya dhallinyarada ka soo jeeda qoysaska danyarta ah dhalinyaro badan aad bay ugu faraxsan yihiin u jecel inay wax ku bartaan farsamada gacanta bartaan iyo farsamada kala duwan dabaarka aad iyo aad baa loogu bartaayo dadka shaqadoodu aad bay noloshooda u caabisaa farsamada gacanta dhalinyaro badan hadda lagu yaraan hadda bishan gudaheed waxay timaada ugu yaraan dhowr iyo toban qofood ay timid aan waxaa kaloo aad maqli doontaan gabadh dhallinyaro ah oo ka warramaysa xirfado ay isbartay iyo sida ay dhallinyada kaleeto ay ugu gudbiso
dabcan dhegaystayaal kaalmi heesaa ayaan iyaguna ka bandhaan doonin barnaamijka duhurnimo oo heesa aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah
xubintii ciyaarahana waan idinhaynaa hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida waxaa bilowday dadaallo jasiiradaha lagu raaxaysto ee dalkaasi induneisiya loogu soo daadguraynayo in ka badan kun dalxiisayaal oo ajaaniba maalin kadib markii dhulgariir xoogle uu ku dhuftay dalkaasi waxaa la sheegayaa in waqooyiga lumbog iyo meelo kaleeto dhulgariirka uu aada u saameeyey waxaana ku dhintay in ka badan ku iyo sagaashan qof in ka badan laba boqol oo kalena si xun ayuu dhulgariirku u dhaawacay dhulgariirkaasi oo aada u xoog badnaa ayaa waxaa laga dareemay jasiiradaha gili baali sumbawa iyo qaybo ka tirsan bariga java shirkadda dawladaha indoneesiya ee garuuda ayaa waxay sheegtay inay kordhinayso duulimaadyadeedii ay ku tegaysay lombog si dawladahaasi ay u soo qaadaan dalxiisayaasha dooniga inay halkaasi isaga soo baxaan afhayeen u hadlay hay-adda ka hortagga masiibooyinka ee dalkaasi wuxuu sheegay in la filayo dhimashadoona intaasi kasii badato iyadoo kooxaha gurmudkana ay isku dayaan haatan inay gaaraan meelaha dhulgariirka uu waxeeleeyey
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark bombeo ayaa sheegay in iiraan looga baahan yahay inay u dhaqanto waxa ugu yeedhay dal caadi ah xilli maraykanku isu diyaarinaya in uu iiraanna dib u saaro cunqabatayn bombeo ayaa sheegay in aqalka caada ee maraykanku uu isniintan faahfaahin ka bixin doono cunaqabatayntan oo dhaqangeli doonto maalinta salaasada islamarkaana saamayn doonta warshadaha iiraan oo ay ka mid yihiin kuwa gaadiidka dahabka dhuxusha iyo xadiidka sidoo kalena dowladda iiraan ayaana loo ogolaan doonin ama cunuqabatayntan marka la saaro aan loo ogolaan doonin inay iibsadaan diyaaradaha ay soo saaraan maraykanka iyo midooda yurub dadka iyo weliba ganacsatada ku xidhiidha shirkadahan ayaa iyaga hore loo siiyey muddo sagaashan maalmood ah si ay uga wareegaan iyada oo muddadaasi loo qabtayna ay dhaqan gelaysay isniintan
door wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa washington dhallinyaro farsamada harqaanka kaga dhex shaqaysta magaalada laascaanood ayaa tababar waxa ay siiyaan dhallinyaro kaleeto oo ka soo jeeda qoysas danyar ah si ay u helaan xirfado ay ku shaqaystaan wariyahena v o a laascaanood cabdikariim olol ayaa waxa uu booqday xarunta dhallinyadaasi waxaana uu sheegay in ay dadaalo muujiyeen isagoo warbixintan nooga soo diray
samaynta xirfado kala duwan oo ay dhallinyaradu samaystaan ayaa waxay tahay mid ka badbaadisa shaqo la-aanta halkani waa meel ay yaallaan laba harqaan waxaana joogo qayb ka mida dhallinyarada danyarta ah waxa ay sheegeen inay ku shaqaystaan sidoo kalena saaxiibadooda kale ay ku tababaraan waxay iga warrameen qaabka meeshani u furan tahay iyagoona codsaday in laga caawiyo sidii ay u heli lahaayeen makiinado ay dharka ku tolaan dhallinyarada saaxiibadooda ahna ay ku bartaan xirfadaasi baxda v o a waan salaamaya magacayga waa abdixasiis axmed maxamed marka alxamdulilah horta halkan waan ka shaqaysanaa amni baan ku haysanaa magaalada laascaanood wax dhibaata kuma qabno farsamada gacanta inta badan lagu barto dhalinyaro badan bay soo saartay hadeer haddii lala joogaan ay la shaqaystaan qaarna hadeer magaaladay ku jiraan oo qalabkiiba hadeer noogu yaro hadeer waxaa yaalan labo makiinado ay yaalaan dhalinyaro badan qaada mayso waxaan jeclaan lahayn qofkii dee oo jecel inuu waxbarasho dadka ka qayb qaato inuu makiinooyinka noo soo kordhiyaan ee wax naga caawiyaan haddii qalabka agabka naga caabi karaan bal ka waran dhalinyarada iyo siday u arkaan iyo kuwa id haday jaridin yimaad maasha allah horta dad dhalinyaro badan aad bay ugu faraxsan yihiin oo jecel inay wax ku bartaan farsamada gacanta bartaan iyo farsamada kala duwan hadda dabaarka aad iyo aad baa looga bartaayo dadka shaqadooda aad bay noloshooda u caawisaa farsamada gacanta dhalinyaro badan hadda lagu yaraan hadda bishan gudaheed waxay timaada ugu yaraan dhowr iyo toban qofood ay timid aan wax ku baraa laakiin fursado badan hadeer aan heli kara ma jir laakiin waan hela qaarkood waan u helayo bartaan gelina hal sac baan siiya qaarkood saacadooyin baa u qabtaa marka alxamdulilah lakiin qalab badan haddaan u helno waxaa laga yaabaa inay farsamadaas aad usii bartaan dadka dhalinyarada lakiin qalabka hadda aad noogu laba makiinadood keliya idin yaalla bal ka waran makiinadaha iyo sida idinka tiri lahaayeen baahi ahaan in aad makiinado fara badan baahiyo badan bay tiri lahayd xagga waxbarashada dhalinyarta magaciisii wax ku baran lahayn qalabka waxay heli lahayn fursado wax ku bartaan bay heli lahayn qalab haddii loo helo wallahi waa dharka dumarka iyo dharka raggaa tolnaa ardayda ka mid nahay marka waa saas oo xaaladda waa marka dharka ragga iyo dharka dumarka baranaa ardayda ardayda ka mid nahay shaqadan waa saas waad jeclaan lahaydeen maxaa ka mid ah wallahi waa qalabka xagga qalabka noo yaro macnaa waa arqaamankii dabaarka wixii noo yariyeen ana caawinaa waa u baahanahay maxamed magacayda waa maxamed cabdi ciise kole waxaan talnaa dharka dabaarka midaeda kale ardaydan doonin inaan waxaan barno weliba si fiican dee waa ka qalabkiina waa nugu yaryahay haddana qalab ma hayno qalabna ma hayno qalabaan doonayni marka aan dadka wax noogu barno hadda waxaad gacanta ku haysaa tulisa maxayta dee waa dirac kan dirac weeyaan dee qaabkan oo tale waa labada hareero iyo xagga hoose isulka intaasaan ka tola aqoon-yahanada ayaa si weyn uga hadlaya sidii loo caawin lahaa dhalinyarada gaar ahaan kuwa farsamada gacanta ku jira maxamed maxamuud oo ku magac dheer ilkacasi ayaan ka wareysanay muhiimadda ay leedahay in farsamada gacanta gaar ahaan dhallinyaradan oo kale oo kasoo jeeda qoysaska danyartaa oo iyagu isxilqaamay sidii loo caawin lahaa wax weeye garab istaagto dhallinyarada sidii ay u heli lahaayeen skills iyo vocational trainings iyo tababaro ku filan maanta sidaynu ogsoonahay ba dhalinyaradu waxay soo wada bartaan xirfado iyo aqoon isku wada mid ah ama ha noqoto business ama ha noqoto accounting ama business administration marka waxaa loo baahan yahay in dhalinyaradu ay helaan xirfado xirfadaha hore ka duwan si ay u shaqaysan karaan sida dawaaradoo kale oo lagu tababaro dhalinyaradii in lasoo saaro dad taylorisa oo ku takhasusay cilmiga dawaarka iyagani waxay ka caawinaysaa xaggii xirfadii suuqa oo qofkii inuu yani shaqo abuuran karo shaqana nolol maalmeedkiisa uu kala soo bixi karo dhallinyaradani waxay noo sheegen inay yihiin qoysaska dadkaan dee dhaqaalaha fara badan haysanin laba makiinadood kaliya ayay haystaan oo ay harqaanka ku tolaan waad is leedahay waa lagu caawin karayaa oo muhiimad bay u leedahay inay runtii aada iyo aad bay muhiim u tahay dhalinyarada tan in la garab istaago oo waxaweeye saddexdan makiinadood qaabkay uga faa-iidaysteen haddii loosii loo sii kordhin lahaa oo waxa weeye ay heli lahaayeen kuwo kaloo externaal ah waxaa dhici lahaa in dhallinyaradaasi ay noqoto kuwa dee nool maalmeedkooda si fiican loo soo baxaa marka runtii waa wax aada iyo aada loogu farxo dhallinyarada danyartaa ama yacni aan haysan dhaqaalaha ku filan in la garab istaago oo xirfadda iyo aqoonta la baro ee sarfeyfarka kula jira wixii ay cuni lahaayeen iyo halkay seexan lahaayeen in xirfad iyo aqoon loo sameeyo runtii aad iyo aad bay muhiim tahay iyaguna waxa weeye de ay xirfad iyo skills iyo farsamo ay la yimaadaan creativity ah si ay wax ula soo baxaan nolol maalmoodkoodana u dabera deegaanada soomaalida ayaa dhalinyaradu waxay si weyn uga cawdaan had iyo jeer shaqala-aanta waxaana taas sii dheer kuwa iyagu xilliga waxbarashada dhaafay ama ka hadha goobaha waxbarashada oo xirfad la-aan aawadeed ay sababto inay tahriibaan ama ay dhibaatooyin kale ku dhacaan cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale ayaanadu leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan bahalkal weli aad nagala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada oo idinka imanaysa washington haatanna gaalkacyo waxaa soo kordhaya dhallinyarada ku shaqaysta qeybaha kala duwan ee xirfadaha gacanta kuwaasoo shaqo abuur ka hela islamarkaana noloshooda ku maareeya xamdi cismaan maxamed waa gabadh dhallinyaraha oo magaalada gaalkacyo ka yeegleeshay xarun bixisa adeega isqurxinta haweenka iyo weliba jimicsiga xamdi oo barnaamijka dhallinyarada maanta u warantay ayaa sheegtay in ay hablo kale oo ay xirfadan bartay ay magaalooyinka kaga shaqaystaan iyada oo sidoo kalena gabdhaha dhallinyarada ku boorisay in aanay ka niyad jabin ka midha dhalinta xirfadahooga ay leeyihiin amaba ay ilaahay siiye ama ay barteen waxaanay u warantay xamda wariyahayaga magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq
adoo horta xarunteeda ma ahan jimicsi keliya waxa waaye tulukada way ku jirtaa qurxinta hablaha oo dhan waxa waaye makeupka xinaha jirka yani body washka iyo timaha sida loo hagaajiyo loo qurxiyo loo nafaqeeyo jimicsiga ma ahan qalab waaweyn waxa weeye waa jimicsi asaasi ah sida jimicsiga yoogada dhulka lagu sameeyo oo qofku qaadanayo ilaa muddo lix bilood ah waxa iga qayb qaatay waxa waaye horta waxaan barashadooda anoo yar baan bartay yani muddo hore waxaan ku fakeri jiray inaan horumar ka gaaro alxamdulilah waalidkay baa iga qayb qaatay inkastoo aanan weli si fiican heerkaan rabay aanan weli gaarin ma garata haye
insha allah waa ku rajaweynahay sanadka cusub two thousand nineteen inaan ballaariyo fikradahayga aan wax badan kusoo kordhiyo
xamday bal markii hore halkeed adiga ku baratay
abowe aan aniga waxyaabaha qaarna waan bartay qaarna anaa isbaray
haye anoo adeegsanaya media sida youtube-ka oo kale magarata qaybaha adiga aad hadda horeyn aa u baratay kasokow kuwa aad ka faa'iiday aaladaha internetka ma waxa waaye qeybtan qurxinta dumarka mise qeybta jimicsiga ee dumarka
waxaan banaanka ka bartay waxa waaye waa makeupka iyo sida haweenka loo qurxiyo waxaan kasoo shaqayn jiray meel dhaldhalaal la yirahdo dhaldhalaal beauty oo ku taala magaalada wax badan baan kasoo faa'iidaystay laakiinse ka hor waxaan ahaa qof ay wax u bilaaban yihiin oo meelo badan baan wax kasoo bartay ma fahanteen haye
laakiinse yoogada dumarka iyo waxaan la yidhaahdo makeupka labadaas youtubekan sidaan oga bartay alxamdulilah
waxaa la ii sheegay in xaruntaada hablaha qeybta qurxinta iyo qeybta jimicsiga ah aad ka hirgelisa gaalkacyo gabdho badan oo dhalinyaro ah in fursado shaqa ay ka heleen bal halkaa shaqa abuurka dhalinyaradaasi gabdhaha ay ka heleen bal faahfaahin naga sii abow horta dhalinyaro aniga ii shaqaysa ma jirto oo khaas ah ma garatay haye laakiinse gabdho badan oo aan xirfadahayga baray oo magaalooyin kale oga shaqeeya ayaa jira oo ka faa'iidaystay oo aad adiga macallimada u ahayd ha hadeerna guryahooda yacni kuwa maamooyin oo guryahoodan kaga faa'iidaystay oo ayaga naftooda isku qurxiya iyo dhalinyaro magaalooyin kale oga shaqaysa
bal kuwa hadda tusaale ahaan gaalkacyo ka faa'iidaysta waxbarashadaada ma ka faa'iideen habkii aad wax u bartay
aada iyo aad way ka faa'iideen wayna ku qanceen way ku qanacsan yihiin
hawshan dhiirigelinteeda kasokow gaalkacyo way ku cusub tahay in gabdha qeyb caalamiita ah gaar ahaan qeybta yoogada dumarka ay bartaan ama sameeyaan arrintaa sidee bulshada u aragtay aad iyo aad abow aad iyo aad bay ugu faraxsan yihiin waxyaabo badan bay gabdhaha ka faa'iidaysteen weliba anu mar horaan bilaabay arrintan gabdhaha yoogo iyo in jir la dhisa midna maysan fahansanayn midiyaha kaar arkaan laakiin kumaysan kalsoonayn ma garatay laakiin hadda aad iyo aad bay ugu kalsoon yihiin way ku faraxsan yihiin jirkooda waxay ka dareemeen isbeddel weyn hawshan ma sii wadi doontaa waa sii wadi doonaa insha allah inaan sii weynayaan jeclahay weliba waxyaabo badan aan kusoo kordhiyo gabdho badanaa ka niyad jabsan shaqo abuur inay ka samaystaan magaalada ay ku nool yihiin kuwa maxaad ugu baaqi lahayd ama aad u diri lahayd fariin ah gabdhaha dhalinyarada waxaan aada iyo aada ugu baaqayaa inaysan ka niyad jabin gabar walba xirfad bay leedahay xirfad haddaysan lahayna waa ay baran kartaa marka inay soo saaraan xirfadahooda ay ay kalsooniyi naftooda yacni ku kalsoonaadaan ay gabdhaha walaalahooda ay yidhaahdaan nacaawiya kuwa ka xirfad fiican ma garatay ay soo saaraan shaqo abuur ayagoo is caawinaya magaalo kasta ay joogaanna waxa hadday aaminaan inay business ka samaysan karaan shaqo abuur ah way u hirgelaysaa waa qofku marka hore aaminaada weeye inaa aamintid inaa wax soo saari kartid
waa hagaaga dhegaystayaal taasi waxay ahayd xamde cismaan maxamed oo ah gabadh dhalinyaraha magaalada gaalkacyo kaga yeegleeshay amaba ka hirgelisay xarun bixisa adeega isqurxinta haweenka iyo weliba jimicsiga haatana xaggii heesaha haddii aan jilacno waxaan idiin soo qabanaynaa codkii nimcaan hilaac iyo heestii jacaylkii qabyoobay
jacaylki qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay jacaylki qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaagu kudhani qofkiyay jeclay kudhani qofkiyay jeclay way ahaan kala qariyayo anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaagu kudhani qofkiyay jeclay kudhani qofkiyay jeclay way ahaan kala qariyayo wadnihii samir qaadooye qalbigii oy bogsayooye dareen qasbaayayo sannadan qatanaa dartee naftiiga yeesha quuso wadnihii oy samir qaadooye qalbigii bogsayooye dareen qasbaayayo sanada qatanay dartede naftiga yeesha quuso qamuunya jacaylafo qofaan lala qaybsanin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydi intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydi qamuunya jacaylafo qofaan lala qaybsanin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydi intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydi qaybkan sugayaa sugayaa sugayaa qano nolosha qaybaha ii hadhay allaha qaniyan barya allaha qaniyan barya inaanu qurubkaga gudbe qaybkan sugayaa sugayaa sugayaano nolosha qaybaha ii hadhay allaha qaniyan barya allaha qaniyan barya inaanu qurubkaga gudbe wadnihii samir qaadooye qalbigii way bogsayooye dareen qas anaad dartede nafti iga yeeshay quso wadnihii samir qaadooye qalbigii hooy bogsayooyiye dareen qasbaayayo
waa hagaag dhegaystayaal dareeni qasbaayay oo sannadan qadana- qatanaa darteed nafti naftiiga yeesha quuso waa codka fanaanka nimcaan hillaac dhegaystayaal haddeen intaasi kaga soo gudubna haatanna aynu jallecno dhinacii ciyaaraha waxaa inoo haya wariyahayaga nuur bukhaari
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo kooxda manchester city ayaa ku guulaysatay koobka suberkaabka dalka ingiriiska ee loo yaqaano community shield kaas oo sannad walba ay ku tartamaan labada koox ee ku soo kala guulaysta horyaalka iyo f a kaabka kadib markii ay axaddii shalay laba gool iyo eber ku garaacday naadiga chelsea kulanka shalay oo sidoo kalena hordhac u ah bilaabashada horyaalka premier leaga ingiriiska oo dhowaan bilaaban doona ayaa ka dhacay garoonka wembley ee magaalada london waxaana wacdaro ka dhigay halkaasi weeraryahanka kooxda manchester city sergio aguero oo dhaliyey labada gool ay kooxdiisa ku badisay goolkii hore oo uu dhaliyey daqiiqadii saddex iyo tobanaad waxa uu ahaa kiisii laba boqolaad ee uu manchester city u dhaliyay tan iyo markii uu ku soo biiray halka goolka labaadna uu ahaa kiisii laba boqol iyo koowaad guuldaradani ayaa noqonaysa tii ugu horraysay ee soo gaarta macallinka cusub ee kooxda chelsea mauricio sarri kadib markii uu ku biiray chelsea bishii aanu ka soo gudubnay dhinaca talyaaniga warka ugu weyn ayaa ahaa halyeygii kooxda a c milan iyo xulka talyaaniga paolo meldini ayaa shalay dib ugu laabtay kooxda kadib markii loo magacaabay agaasimaha qaybta horumarinta iyo istaraatiijiyadda milan bayaan ka soo baxay kooxdaasi ayaa lagu yidhi waaga cusub ee milan waxaa lagu sii xoojiyey magaca bolo meldini oo noqonaya agaasimaha cusub ee istaraatiijiyadda iyo horumarinta meldini ayaa u ciyaaray milan intii u dhexaysay ilaa iyo kii wax uu muddadaasi u saftay sagaal boqol iyo laba kulan isaga oo la qaaday toddoba horyaal oo ah siriyacaada talyaaniga iyo shan koob oo ah koobka champions leaga yurub sidoo kale xulka talyaaniga oo uu kabtan u soo noqday ayuu u ciyaaray boqol toddoba iyo labaatan kulan oo caalami ah suuqa kale iibsiga ciyaartoyda yurub gaar ahaan kan ingiriiska ayaa xirmaya khamiista soo socota kooxda chelsea goolhayaheeda ciyaaryahan thibot cortes ayaa la sheegay in uu u dhow yahay in uu ku biiro kooxda real madrid tababaraha chelsea sarri ayaa sheegay in goolhayaha uu doonayo inuu ka tago kooxda real madrid waxaa kale oo ay doonaysaa laacibka kooxda chelsea aadan hazard balse lama oga in chelsea ay fasixi doonto iyo in kale kooxda chelsea ayaase beddelka goolhaye courtua waxa ay doonaysaa inay hesho goolhayaha cusub ee kooxda milan pep rana kooxda manchester united ayaa doonaysa laba difaac kuwaas oo kale ah harry megwa oo u ciyaara kooxda leicester iyo xulka england iyo difaaca xulka jarmalka iyo kooxda bayer munik jerome boten labadan laacib ayaa ah laacibiin qaali ah waxaana manchester united looga baahan yahay inay bixiso ku dhowaad boqol iyo labaatan milyan oo yuuro si ay u hesho daafacyadaasi ugu dambayntiina kooxda liverpool oo sannadkan keentay afar laacib oo caan ah ayaa hadda isha ku haysa sidii ay u heli lahayd laacibka khadka dhexe uga ciyaara kooxda lyon iyo xulka faransiiska nabiil faqiir laacibkan ayaa ka mid ahaa xidigihii xulka faransiiska u qaaday koobka adduunka ee sannadkan labada kun siddeed iyo tobanka dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
mahadsanid nuur xasan nuur bukhaari haatana bal aan ku wada nasano dhegeystayaal heestan halkudhageedu yahay galeer waxaa wadajir ugu loqeynaya cabdishare jaamac jookle iyo nimcad dareen
gabaryaxaygu geegiyo qaradkeedo canga midabka gangaarka gorigu muuqdo gabaryaxaygu geegiyo qaradkeedo canga midabka gangaarka gorigu muuqdo gurdoolayaanahay iyankana waanahay gurdoolayaanahay iyankayna waa tahay darara'da akalgacankiyo
lafyada daraaraha adigoon gees marin geedka miraha ma guran gudhuree kamau noqon reer kamau noqon kundhugreer kamau noqon
gaabsataa roon niyo gaabsataa roon ahoy gaabsataa roon waa codadka fanaaniinta cabdishire jaamac jooqle iyo weliba nimcadareen waxaana gebagabo ahayn idaacaddaiyada duhurneen barnaamijka dhallinyarada maanta si wada jira maanta idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daandure iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo guud ahaan bahda v o eda leh tan iyo afarta galabnimo sidaa iyo nabadgelyo
galoy afududaa